magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu soo gebagabeeyey shir maalmo ay qaar ka mida madaxda maamulada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ay ku lahaayeen dhuusamareeb waxaana gunaanadka shirka laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa toddobiiyo toban qodob xiritaanka shirka oo ay ka maqnaayeen maamulada puntland iyo jubbaland oo qaadacay ka qaybgalka shirka kadib saluug ay ka muujiyeen tallaabooyinka madaxda dowladdu ay ku wajahayaan shirka dhuusamareeb saddex haddana madaxdii dhuusamareeb isugu tagtay ayaa soo saaray go-aano taabanaya hanaanka doorashada dalka uu aadaya xilligan inkastoo beesha caalamka ay horay u sheegeen in go-aanada ka soo baxa shirka dhuusamareeb oo aan loo dhammayn aysan aqoonsan doonin ha yeeshee madaxda ayaa meel iska dhigay dalabka beesha caalamka waxayna soo saareen qodobo ku qotamay qaabka doorashada soo aadan ay noqonayso madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii shirka ay uga soo qeybgeli lahaayeen madaxda maamulada jubbaland iyo puntland oo shirka ka maqnaa balse aysan suurtogelin waa la yimid waa laga soo qayb galay walaalo laga maqnaaday ayaa jira runtii waa la hadalnay waa doonnay dadaal kastana waa ku bixinay geed dheer iyo geed gaabanna waa u foolnay waadaheen inay halka ka soo xaadiraan sidii ballantuba ahayd ma noqon taasi ma ma ma noqon sidaas waxaad ogtihiin maanta inay tahay maalintii toddobaad ee halka uu ka socdo shirkan oo runtii la dhihi karo waa wakti waafi ah oo ku filan inay walaalahana aan ugu yeerno taladii loo baahnaa lagu gaaro intaa kadib
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan laftagareen ayaa sheegay in madaxdu ay isla qaateen qaab doorasho oo ka duwan doorasho dadban islamarkaana aysan jiri doonin muddo kororsigii madaxda dowladda lagu tuhmayey
mas-uuliyadda ma saaran waxay tahay tacnadu waa dhiman tahay oo waa taallaa oo waxaa nagala rabaa wixii intaas soo socday inaan annaga taanada aan nadaano wixii ay nala tahayna aan sheegno soomaali waxay naga sugaysayna aan sheegno waxaan ku qasbannahay marka waajibkiina saarnaa inaan gudanno ujeeddada ay soomaali nin walba meeshuu joogo uu ku soo celcelinaya waxay tahay soomaali dhaqankeedu waxaa weeye afar sano markay dhammaatay in doorasho la galo annaga tiibaa cabir noo ahayd waxaa kaloo cabir noo ahaa oo mar walba lagu soo celcelinhayo oo dee kulligaas wareegnahayn haddii qof ayaa cod la yidhaaho madaxweyne farmaajo doorasho ma rabo waa extation oo la qurxinaayo yaa xanta ay ahayd annaga waxaan go'aansanay oon ka shaqaynay oo aragtidana annada ay tahay oo soomaaliya oo dhanna aan rabno inay ku qanacdo doorasho wakhtigeeda ku dhacdo oo maxay tahay doorashadii qof iyo cod ka ahay oo aanan aqooninoo cirka ku shareernay waa laga soo degay
madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gabagabadii ee shirka ka sheegay in qaabka doorashada ee lagu heshiiyey ay tahay mid dhan walba laga eegay marka inaan ka gudubno qaabkii hore oo qaab casriyaysan oo nidaamsan oo adduunku fahmi karo annagana aan u muuqanno inaan bislaannay inaan gaarsiino oo axsaabta iyadeedana waa isla qaadanay waa ku mahadsan yihin walaalahay waxaa kaloo muhiim ahaa inaan gaarsiino heer degaan aan gaarsiino oo aan hal meel keliya lagu kontroolin hal qofna uusan kontrooline degaanadoo dhan laga soo galo oo degaan walbaba ay bartaan doorashadu waxay tahay hal mid waa iga saxsanaayeen in alifahmaani laga bilaabo iyadoon lagu boolin albaqaro la aadin marka tartiib step by step dadka in loo fahamsiiyo waxay doorasho tahay waxay axsaab tahay waxay dimuqraadiyad tahay iyadana waa isla qaadanay inaan baahino marka intaas yaan u arkay inay ahayd muhiim qodobada ka soo baxay shirka dhuusamareeb ayaa ka koobnaa toddobiiyo toban qodob waxaana ugu muhiimsanaa in doorashadu noqoto deegaan doorasho in doorashada lagu galo nidaamka xisbiyada badan in xubnaha codbixiyaasha ay noqdaan saddex boqol iyo kow in heshiiskan lagu celinayo baarlamaanka soomaaliya si ay u meelmariyaan iyo in xubnaha aqalka sare ay soo doortaan baarlamaan goboleedyada heshiiskan ay dhuusamareeb ku wada gaareen madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynayaasha maamulada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa imaanaya xilli dalku aanu lahayn xukuumad rasmi ah kadib kalsooni kala laabashadii baarlamaanka ay kalsoonida kala laabteen ra-iisul wasaarihii hore ee kheyre oo qeyb ka ahaa shirkii dhuusamareeb laba kaasi oo lagu go-aamiyey qabashada shirka dhuusamareeb saddex dhammaadka shirka dhuusamareeb kama dhigna dhammaadka tabashadii maamuladii ka maqnaa shirka balse waxay u muuqataa in madaxdii ku kulantay dhuusamareeb ay meel iska dhigeen saluugii ay maamuladu tabayeen iyo dalabkii beesha caalamka ee ku aadanaa in loo cagdhigo madaxda maqan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo